soomaali degan magaalada melbourne ee dalka australia ayaa ka mid noqday shakhsiyaad la siiyey abaalmarin caalami ah oo ay bixiso hay-adda hoos tegta qaramada midoobay faahfaahin arrintaas ku saabsan ayaa waxaa melbourne kasoo diray wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo
hay-addan abaalmarinta bixiso oo lagu magacaabo universal peace federation ee hoos tagta qaramada midoobe oo fadhigeedu uu yahay magaalada tan melbourne ayaa sanad walba waxay abaalmarisaa dadka ay u aragto inay ka shaqeeyaan arrimaha nabadda iyo wacyigelinta haddaba sannadkan dadkii abaalmarinta la siiyey waxaa ka mid ah injineer cabdulaahi aadan oo muddo ka badan soddon sano ku noolaa waddankan austraaliya isagoo ka mid ah jaaliyadda soomaalida austraaliya kuwooda ugu horreeyey ee dalkan soo degay horraantii siddeetanaadkii injineer cabdulaahi ayaan weydiiyey waxa ugu weyn ee loogu gartay abaalmarintan ay bixiso hay-addan hoos tagta qaramada midoobe abaalmarintan waxaa la ii siiyey howlo badan oo aan ka wado jaaliyadda dhexdeeda iyo jaaliyadaha afrikaanka ahba aan dariska nahay sida koonfurta suudaan mataqaanaa etoobiya eritrea adoo dhalinyarada xabsideeda ku jira barnaamijyo badan oon ka wado oo ah dhalinyarada waxyaala aan macno lahayn oo yaryar lagu xiray oo aan lahayn qof damiinto si loogu helo damiin dhalinyaradaas looga soo saara meesha intay maxkamadda sugayaan marka iyo barnaamijyo la xiriira dhaqanka ayaanu wax ka qabanay marka barnaamijkan la shaqeeyey kuladan markaan cabaar la shaqeeyey laba sano ku dhowaad ayaa waxaa la gartay in la siiyo abaalmarintan kasakow arrimahaasi xabsiyada waxaa sidoo kale injineer cabdulaahi uu hayaa agabka ugu badan ee dhaqanka soomaalidu ay leedahay ee uu halkan ku keydiyey islamarkaana uu ku soo bandhigo goobo fagaaro ah xilliyada waddankan loogu dabaaldego maalmaha dhaqamada kala duwan waxaana uu iiga waramayaa sida ay u baraan agabkan dhalinta halkan ku dhalatay iyo faa'iidada ay u leedahay noloshooda si wax badan ay ugu ogaadaan dhaqankooda soo jireenka ah ee soomaalidu ay leedahay barnaamijka oo hidaaya dhaqankana waxaa weeye sida ardayda iyo ilmaha soomaaliyeed ku dhashay waddankan austraaliya ee aanan garanaynin wixii dhaqankii iyo luqadii iyo af soomaaligii garanayn sidii loo bari lahaa oo mataqaanaa alaabtoodii loo bari lahaa itus oo itaabsay yacni si u arki lahaayeen alaabtii oo mataqaanaa barnaamij noocyadaas loo qabto sanad walbo haddii ilaah yidhaahdo aan qabanno marka taas ayay ahayd barnaamijka ka dambeeyo
tan iyo intii hay-addan universal peace federation ay ka howl bilowday waddankan austraaliya waa markii ugu horreysay sannadkan ay ku soo darto liiskeeda shaqsi soomaaliya ah inuu ka mid noqdo hormuudka jaaliyadda deggan austraaliya kaas oo lagu abaalmariyey abaalmarin ay u aqoonsadeen inuu yahay ambassador of the peace taasoo micnaheedu uu yahay danjiraha nabadda ee jaaliyadaha ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya